halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu hore idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan dhegaystayaal kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa idin bilaabaynaa cutubka lixaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray waxaana cutubkan ku jira aayad tarjumadeedu ay ugu dhib badan tahay inta kitaabka quduuska ah ku qoran waxaana mawduucyada looga hadlayo ugu horreeya khatarta ay leedahay in hadalladii ilaah laysaga tago
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryaanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigti masiixa maqawirarkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryaanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd maryaanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxaannu soo gunaanadnay cutubkii shanaad oo laynagala hadlay laba maaddo mid waxay ahayd wadaadnimadii masiixa oo lagu cabbiray sida derajadii malkisadakh oo isagu ahaa kii nebi ibraahim meel tobanaadyada ka qaatay oo reer banu israa'iil hortooda ahaa wadaad waxaan kaloo ka hadalnay maaddada qusaysa dhiga adayga iyo cawaaqib xumada ay yeelanayso sidaan bilowga cashirka idinku soo sheegnay waxaa cutubka lixaad ku jira aayadda ugu adag ee kitaabka quduuska ah waxaan haddaba idiin sheegayaa in mufasiriin badan ay ka hadleen aayaddaasi waxaana iminka aynu eegaynaa waxaa dictor r w del oo ahaa muxaafid noolaa wakhti hore uu ka leeyahay tafsiirka aayaddan wuxuuna yidhi waxaan garanayaa sida qidcadaasu ay uga welwelsiinayso qalbiga rag badan oo wanaagsan waxaanay axdiga cusub ka abuuraysaa xiisad la mid ah tii ka jirtay buur siinay markii sayidku buurta uu ku soo degay iyadoo ay yeerayaan sawaxan xoog leh oo meel walbana uu dab iyo baaruud ka qarxay oo nebi muusena dadka uu u sheegay in rabbigu buurta saaran yahay oo lagu yidhi dadkii ha taabanina buurta yaydnaan dhimanine haddaba qof waliba ee soo gaara qidcadan ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubkiisa lixaad dareenkaas oo kale ah ayuu ka bixinayaa oo nin waliba ee mufasir ah oo macquul ahna wuxuu garanayaa sida uu uga gaabinayo inuu tafaasiil ka bixiyo qidcada oo anigana waxay ila tahay inaan gaarsiisnayn heer aan si dhammaystiran tafaasiil uga bixiyo qidcadan waxaanse ku horumaraynaa maaddada koowaad waana khatarta ay leedahay in rumaysadka ilaah laysaga tago cutubkii hore waxaannu ku soo aragnay dardaaran laynoogu sheegayo inaan la dhayalsan hadalladii ilaah iminkan masiixiyiinta cibraaniyada ah waxaa u soo baxay in xasuuq uu soo dhow yahay waxaana qoruhu uu ka sii digayaa cawaaqibka xun ee ay leedahay in laga leexdo rumaysadka masiixa oo dib loogu noqdo sharciga wuxuu kala hadlayaa koritaan la'aantii diinta yuhuudda oo ku dhisan xeerarka wuxuuna qoruhu ku dirkhinayaa in dadku ay ku koraan rumaysadkooda oo ay lahaadaan kororsiimo xagga ruuxa ah waxaannu innagu ka bilaabaynaa meeriska cutubka lixaad aayadda koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan taas daraaddeed aynu iska dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiixa oo hore aynu ugu soconno kaamilnimada ooyaynaan mar kale dhigin aasaaska ka toobadkeenidda shuqulladii dhintay iyo iimaanka xagga ilaah wuxuu ku bilaabayaa waanidiisa qoruhu hadalla dardaaran ah oo wuxuu leeyahay aynu iska dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiix oo uu ula jeedo waxyaabaha laga leeyahay masiixa sida ku qoran kitaabka axdigii hore sababtaasi aawadeed ninka fuundiga ah ama saraha dhisa wuxuu marka hore dhisaa aasaaska dabadeedna wuxuu dhisaa guriga intiisa kale mar haddii aasaaska la dhigo waxaa la doonayaa in intii kalena la raaciyo haddii cunug ilmo ah oo dugsi la geeyo loo bilaabo alifbeetada dabadeedna waa in horay loogu sii wado waxbarashada ma ahan in dib aasaaskii hore loogu celiyo laakiin waa in horay waxbarashadu ay u sii socoto ilaa iyo heer jaamacadeed waana in qofkii rumaystaha ahaa horay loogu sii wado hayaanka uu u gelayo inuu ku hor yimaado carshiga ilaah oo wuxuu qoruhu leeyahay oo hore aynu ugu soconno kaamilnimada laakiin lama odhan aynu geesgees ugu soconno ilaah aynu gaarno ama yeelanno kororsiimo waxaa haddaba jira lix siyaabood oo aasaas u ah kitaabka axdigii hore oo laynoogu sawiray ama qaabeeyey masiixa markay joogto xeerarka masaalada iyo sharciyada waxaana ugu horreeya kow in marka hore shuqulkii hore ee aan waxtarka lahayn ee aynu ku jirnay ka soo baxno kow in marka hore shuqulkii hore ee aan waxtarka lahayn ee aynu ku jirnay ka soo baxno labo inaan rumaysad lahaanno saddex waxbaridda ku taxalluqda maquuriska ama baabtiiska afar in qofka gacmaha la saaro iyadoo ay ka micno tahay in loo duceeyo shan iyo in aynu dhimashada ka sara kacno lix iyo xukun weligiis ah waxaa iminka qoruhu uu leeyahay inaan ka soo noqonno shuqulladii meydka ahaa ama aan waxtarka lahayn waa shuqulkii sharciga ee lagu soo noqnoqonayay iyadoo weliba aanay dadku lahayn garashada kororsiimada ruux ahaaneed laakiin lafdiga la raacayo balse aan ficil laga dhigaynin wax waliba waxaana astaan u ahaa in had iyo goorba dadku ay xadgudbayeen oo haddana ay toobadkeenayeen waxyaabaha ceenkaas oo kale ah waa carruurnimo waxaana la doonayaa in dembiga laga koro maadaama aasaaskii la dhigay waa in kororsiimo ay jirtaa ayuu leeyahay qoruhu iyo weliba in la helo iimaan xagga ilaah lagu qabo waana in hadalladii masiixa uu inagula hadlay intii uu dunida joogay aynu rumaysanno waxaa ka mid ah mar uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa oo u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadaha laba ilaa saddex oo leh guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaasi ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oon meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan hadallada ay tahay inaan rumaysanno oo masiixu uu inagula hadlay waa kuwaas iyaga ah haddaba cibraaniyadii hore rumaysadku kuma cusbeen laakiin sidii markii hore rumaysadkooda uu ahaa iminka wuu ka duwan yahay rumaysadka markii hore waxay imaan jireen iyagoo rumaysad leh macbudka yeruusaalem ku yaalla oo dembiyadooda ayay wax u bixin jireen iminkase waxaa dembidhaafka lagu helaa masiixa markii qofku uu rumaysto wixii uu u sameeyey iyo weliba ballamadiisii sidaannu idinka akhrinay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubkiisa afar iyo tobanaad waxaa kaloo masiixu u noqday wadaadkeenna sare oo baryadeenna isaga ayay maraysaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad aayaddiisa labaad ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo siddeetan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan iyo waxbaridda baabtiisyada iyo gacmo dulsaaridda iyo sara kicidda kuwii dhintay iyo xukunka weligiis ah waxaa ugu horreeya waxbaridda baabtiisyada marka waxbariddaasu ma qusayso tan ka hadlaysa maquuriska ahdiga cusub waanay dhib badan yihiin cibraaniyada waxay doonayeen inay xeerarkoodii hore ku noqdaan iyo isdaahirintoodii oo iyaga oo dhaniba ahaa hoos waxay ahaayeen nuqliga sawirka dhabta ah ee ruuxa waxaana shuruudda buuxiyey masiixa haatan oo looma baahna in waxyaalihii hore ee tilmaamayay masiixa dib loogu noqdo waxaa kaloo sharciyadii hore ahaa gacmo saaridda waana xeer dadku ay isticmaali jireen wakhtiyadii ahdigii hore markii qofku u keeno xayawaanka allabariga ee dembiyadiisa ayaa qofku wuxuu gacmihiisa saarayaa neefkii u keenay taasoo ka dhigan inuu dembiyadiisii ku wareejinayo neefkan dhimanaya neefku wuxuu gelayaa booskii dembiiluhu uu lahaa waayo dembiilaha ayay ahayd inuu u dhinto dembiyadiisa sida qoran welibana sarakicidda dhimashada waxaa cibraaniyada horay loogu baray kitaabka axdigii hore waxaase markaasi iminka laga doonayaa inay sarakicidda iyo noloshaba ku helaan masiixa waayo masiixu wuxuu leeyahay waxaan ahay sarakicidda nolosha ciqaabta weligeed ah ayaa iyana loogu soo sheegay cibraaniyada kitaabka axdigii hore markaana lixdaasi qodob waxaa si cad loogu sii sheegay kitaabka axdigii hore waxaanay xeer ahaan ugu jireen kitaabka axdigii hore iyagoo ah sawir aan dhammaanaynin oo naaqus ah laakiin kaamilmi doona markii masiixu dunida u yimaado masiixiina wuu yimid markaan qoruhu warqadda uu soo qorayo oo welibana wuu dhintay masiixu oo dhimashadiina wuu ka sare kacay oo wakhtigaas isaga ahna wuxuu ku laabtay samada sare oo wuxuu qaatay kaalintii wadaadnimo ee uu lahaa oo wuxuu iminka weli fadhiyaa gacanta midig ee ilaah waxaase cibraaniyada loo caddaynayaa in lixdaasi qodob oo hore qayb uga ahaa sharciga ay ku soo wada arooreen masiixa haddaan idinku celiyo waxay kala yihiin kow in laga toobad keeno shuqullada meydka ah labo in rumaysad ilaah la lahaado saddex in waxbaridda maquuriska laga yimaado afar in ilaah kalsooni buuxda lagu lahaado shan in dhimashada laga sara kaco waa dhimashada dembiga lix iyo xukunka daa'imka ah haddaan dembiyada laga soo noqon marka aad u fiirsato intuba waxay ku jiraan ama laga helaa masiixa haddaan sharaxaaddii gaabnayd intaasi uga baxno ayaannu iminka horay idinku sii wadaynaa meeriskan waxaanan isla eegaynaa cutubka lixaad aayadda saddexaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota oo tan waynu samayn doonnaa haddii ilaah idmo haddaba aayaddan waxay ina keenaysaa qidco aad iyo aad u dhib badan in la fasiro mufasiriinta qaarkood ayaa ay la tahay inaan la fasiri karin haddaan markaasi qidcada oo dhan idin wada akhrinno ayaannu la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol shan iyo siddeetan ee ahdiga cusub warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka lixaad aayadaha afar ilaa sagaal waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah oo dhedhamiyey eraygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtoodo in la cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah isku tallaabta isugu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya waayo dhulka cabay marar badan roobka ku da'ah oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yamaarug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiina waa in la gubaa laakiin gacaliyaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa layna aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aynu sidan u hadalnay intaanaan idin guda gelin fasirka waa inaynu isla garannaa marka hore in aayadda sagaalaadi ay tahay furaha qidcadan ka soo bilaabatay aayadda afraad waxaan markaasi u baahannahay inaan garanno waxaa halkan laga leeyahay marka aynu baranayno qaybtan waxaannu foodda daraynaa qidco ay mufasiriinta badankooda ayaan ka hadlin waxaa kitaabkan cibraaniyada ka wareegtay ninka caanka ah ee mufasirka ah oo la yidhaahdo doctor g campbell wuxuu ka wareegsaday gebi ahaanba inuu ka faalloodo kitaabka cibraaniyada waxaa markaasi muuqanaya markii aad xisaabto inta mufasir ee ka hadashay qaybtan in laga wareegsado fasiraadda qaybtaasi ay ahmiyad gaar ah leedahay sababtaasi aawadeed ma jiraan tafaasiil badan oo qaybtan aynu kor idinku soo akhrinay laga qoray haddaba innagoo baarayna macaaniga guud ee aayadahaasu ay leeyihiin ayaynu isla eegaynaa tafaasiisha aayaduhu ay leeyihiin waayo waa muhiim inkastoo tafaasiishu ay adag tahay haddana in la ogaado macaaniga aayadahaasu ay leeyihiin waa qasab haddaba tan aan i qancinaynin ee tarjumadan ku qoran waxay tahay in masiixiyiinta halkan lagu sheegay ay yihiin kuwii badbaadadoodii masiixu ay ka luntay ama ka habaabay waxaana taasu ay ka micno tahay inay jirtay wakhti ay badbaado lahaayeen laakiinse way lumiyeen badbaadadoodii waxaa haddaba jira dad rumaysan in qofku uu lumin karo badbaadadiisa oo kuwaasina waa kuwa masiixa aawadiis ku badbaaday nin waliba ee qaybtan akhriya degganaan heli maayo nin waliba ee qaybtan akhriya degganaan heli maayo oo waa sida dadka qaar kuwaasoo anigu aan ka mid ahay oo welwela markii ay diyaaradaha ku safrayaan waxaa markaasi jira kuwo badan oo ay la tahay inayan badbaadaynin ama ka shakisan badbaadadooda hase yeeshee way badbaadayaan haddii ay kalsoonidooda saartaan masiixa oy rumaystaan inuu badbaadiyahooda yahay kuwaasuna way lumayaan waayo ma qirsana in badbaadadoodu ay tahay mid hubanti ah waxaanay ka anbadaan waxyaabaha ku qoran qorniinka ee tilmaamaya in qofka rumaystaha ah oo badbaado ku helayo masiixa dhexdiisa marka waxaan idin caddaynayaa inaan badbaado hubanti ah ku leenahay masiixa waayo qorniinku wuxuu adkaynayaa maaddadaas iyada ah rasuul bawlos oo xaqiijinaya rumaystayaashii reer roma rasuul bawlos oo u xaqiijinaya rumaystayaashii reer roma ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer roma cutubka siddeedaad aayadda koowaad sida tan soo socota sidaas daraaddeed kuwa ciise masiix ku dhex jira haatan xukun ma laha mar kale ayuu haddana saaxiibow arrinkaas isaga ah ku adkaynayaa isla warqaddan reer rooma cutubka siddeedaad aayadda soddon iyo saddexaad waa baalka laba boqol toddobaatan iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan yaa ashtakayn doona kuwa ilaah doortay waa ilaah kan wax xaq ka dhiga waxaa dadka badanaa ay rumaysan yihiin kuwa masiixa raacsan inayan xikmad weyn lahayn oo ay doqonno yihiin hase yeeshee maanta la arki maayo kuwa xikmadda leh ee ilaah abuuray ee samada jooga ee eedayn kara ama xumaan ka sheegi kara mid xaq ku noqday rumaysadka uu ku qabo dhiiggii kafaaragudka ee masiixa rasuul bawlos oo masiixiyiinta u sii caddaynaya arrinkaas isaga ah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha afar iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota ee su'aasha iyo jawaabta ah waa ayo kan wax xukumi doona waa ciise kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sara kacay oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo duceeya innaga yaa jacaylka masiixa inaga sooci doona ma dhibaato mise cidhiidhi mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraadda ayaa laynoo laayaa maalinta oo dhan waxaa laynoo tiriyey sida idin la qalayo maya waxyaalahan oo dhan dhexdooda aad baynu ugu guulaysannaa kii ina jeclaa xaggiisa waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah ee ku jira rabbigeenna ciise masiix haddaba miyaa kuwiinna idaacadda dhegaysanaya ay ii sheegi karaan wax rasuulka uu ka booday oo aannu sheegin miyaad ii sheegi kartaa wax kaa dhaqaajinaya jacaylka masiixa maxaa haddaba uu kugu leeyahay wax kasta qidcadan baa lagu sii sheegay waxaana inta ku qoran waxyaabo aynaan uga dhaqaaqi karin ama inaga wadi karin jacaylka ilaah waa waxa muuqda iyo waxa aan muuqan waxa caadiga ah iyo waxa aan caadiga ahayn intuba inagama ay dhaqaajin karaan ilaah waa haddii aynu ku jirno sayid ciise masiix sayid ciise masiix ayaa isaga qudhiisaba inagu hoga tusaalaynaya sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad wuxuuna leeyahay idahaygu codkaygay maqlaan oo waxay soo raacaan codkayga waxaa jiri doona ari keliya iyo ari jir keliya waxaana masiixu uu leeyahay weligood igama lumi doonaan oo ninna gacantayda kama dhufsado marka ay sidaan tahay meel yaryar uun baan soo xigtay taasoo hagaag inoogu muujinaysa inaynu masiixa ka lumaynin haddii aynu ku kalsoonnahay waa in fikirka qofku uu ku dhegganaado ilaah qaadir ah oo awood u leh inuu duubsashada inaga soo bixiyo mase ahan inaannu rajadeenna saaranno mid aynu kala kulmayno guuldarrooyin ilaah mar waliba waa qaadir oo haddii aynu masiixiisa ku kalsoonaanno dhegaystayaal lumi mayno waxaanan carruurtii ilaah ku noqonnay rumaysadka aynu masiixa ku qabno markii qofku uu noqdo carruurtii ilaah wuxuu yeelanayaa nolosha weligeed ah oo welibana ma aqbali karo tarjumada ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka lixaad aayadaha afar ilaa sagaal halkaasoo qofka inta la badbaadiyey haddana uu luminayo badbaadadiisii waxaa jira tarjumo kale oo aayadahaasu ay leeyihiin waxaana weeye inay jiraan kuwa ku qanacsan in aayaduhu ay ka hadlayaan haddii la helo qof ka dhacay ama ka gaabiyey kalsoonaanta masiixa marka waa macquul baa la leeyahay in qofi uu ka dhaco rumaysadkiisii oo uu lumiyey laakiin la odhan maayo way jiraan kuwa ka dhacaya rumaysadkooda oo luminaya badbaadadooda markii aad eegto nuqliga giriiga ah ku arki maysid erayga haddii waxaa kaloo jira tarjumaad saddexaad oo leh waa kuwa afka un ka sheeganaya inay rumaystayaal yihiin laakiin xagga qalbiga aan ka rumaysan hadallada masiixa ha yeeshee ma ahan masiixiyiin dhab ah oo rumaystay hadalka kuwa lumaya waxaa kiniisaddu ay lahayd bidco hadalka masiixa ka tagtay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda laba iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa wixii maahmaahda runta ah lagu yidhi ayaa iyaga ku dhacday eygu wuxuu ku noqdaa mantagiisa doofaaradii mayratayna waxay dib ugu noqotaa gelgelinta dhoobada marka waa wax la rumaysan karo oo welibana tarjumadu sidaas ayay u dhacaysaa oo waxaa laga hadlayaa kuwa xagga afka masiixa ka ah laakiin aan dunuubtoodii ka tegin waa kuwa aan u socon inay raacaan fikirka suuban ee masiixa laakiin u jooga kiniisadda dan iyaga u gaar ah oo mar walibana leh halaluuya aamiin kuwaasu ma lahan badbaado waayo xagga qalbiga kama ayan go'aansan inay masiixa raacaan markiise aad u fiirsato aayadaha ku qoran cutubka lixaad ayaa laynoo sheegayaa inay yihiin rumaystayaal dhab ahaan oo mucjiso yahay
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudo mucjiso yahay
maryaanu bigraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjiso yahay markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjiso yahayd maryaanu bigraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjiso yahayd
xidigtii masiixa maqawir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjiso yahay
maryaanu bigraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjiso yahay boqorkii maqlaybaa murugoodayo macnuhu la yaabo mucjiso yahay maryaanu bigraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjiso yahay
mooradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjiso yahay
maryaanu bigraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjiso yahay maqawirtii markay mudanaan arkeen meel kalay mareen oo mucjiso yahay maryaanu bigraaba sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin